nabadon cali biyow gaafow ka waran sideed u aragtaa muuqaalka aad daawanaysay xasan sheekh maxamuud reer aadan yawaal waxa uu sheegay maxaad u aragtaa bismi illah alxamdulilah rabbi alcaalamiin w sala allah nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama bacd waxaan u arkaa warkiisa inuu yahay zukhrufa alqowl waris baranbarayo meesha lasoo istaagay xasan sheekh waxaase ka liitaa waxa uu wax u sheegaya u sabcaya waxaan u arkaa inuu yahay ummad uu duufsaday ou maran habaabiyey marka ninkan hadda wejigayga ka muuqda oon meesha aan ka arku waayo cidda iyo mas-uuliyad u dhiibtay uga dambayda ee waxqabadka sugayda intaasaan dhaliishanaa mooya isuu qadkuuba ka baxyaba dadka waxaa loo sheegi jiray oo dowladda federaalka muddo dhowr iyo toban sana u sheegaysay meelaha gaar ahaan kuwa jooga meelaha shareecada islaamka lagu maamulo in shabaab khayr iyo baraaqa ka hortaagan yahay oo subag iyo malab iyo adduun dhan la heli lahay oo wax badan la heli lahay marka reer aadan yabaalna dee marka hore waxaa lalahay waxbaan idin qabanaynaa hadda muxuu sheegay hadda wuxuu sheegay waxaan idin qaban kara ma laha dowladda dhexe oo hirshabeelle ka sugi maydeen midda dambe oo kasii dambaysa oo annaga iyaana ka sugi maydeen waxaad isu tarteen maahane wax kaloo naga helaydeen male gebagabadiisa hadda intaasuu kusoo gebagabeeyey aaw marka wixii dadka loo ballan qaadayo oo dhowr iyo toban sana lalahaa waxbaa laydin qaban lahaa haddii shabaab idinka hor wareegi lahayo maratay annago aan meesha qabsan lahay inuu diinka ka dhumiyuu rabiya waana ka dhumiyey marka maanta ayse yaqiinta taagan yihiin odagii shalay marka u muxaadareeyey oo waxoogaa muxaadaro maahayn warkaa nijaasnimada ku hadlaa u sheegay gebagabadii waxau dhaxal siiyey in niyad xumo iyo niyad jab ay meesha ay kala kulmeen wax isku taru yiri wax idinkugu manaal dowladdu wax kuma taalo waxaadna isu tirinaan idin tiri mayn intaasuu ku gebagabeeyey nabadoon mukhtaar dhuugow maxaa la gudboon ummaddan reer shabeellaha dhexe mar haddii ninkii shalay lahaa sheega waxbaan idin qabanaya maantay uu leeyahay waxba idinma qabanaye idinku isku tashada bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah maanta xasan sheekh wuxuu gaarsiiyey xaqiiqda ayuu u sheegay iyo tabardarrada dowladdiisa haysata ayuu u sheegay dadka reer aadyabaal dadkaas marka waxaa la rabaa in aysan ku tashan maanta oo ay kitaabkooda iyo sunnada nabiga sala allahu caleyhi wasalam ay qabsadaan xasanna wuxuu u haya inaysan jirin in ay ogaadaan mar haddii uu dowladdii uu madaxda ka ahay iyo tii ee ka hooseyso ilaykumadarada hirshabeelle labadaba uu yiri tabar ay idin haysa ma laha annagu horaan u ogeynay dadkuna hadday maanta indhahooda kala qaadeen marka waxaan leenahay yaysan ku kadfoomin aan leenahay hana ogaadaano waxa uu waday borobagando iyo been iyo huuhaa ay ahaadeen halkaas ayayna ku soo gebagaboobin laakiin qaar baa hadlay intuusan isiga hadlan oo shir bay xataa ku hadleen warka nuxurks wuxuu ahaa in wadooyin loo falo in isbitaallo loo dhiso in wax loo qabto waxbarasho dhinac walba ayada dhinac walba loo hagaajiyo haddana si cad buu u yidhi waxba idinma hayo marka maxaa ku keenaya in uu niyijabka intaa la eg dadka ku abuuro oo ewel ballanqaadyo been uu samey jiray oo xataa ka xeeradisa waayo si cad ugu sheegay ballanqaadadu haddii afka laga sheego yaqiintay tegeysaa marka haddii ay yaqiinta tegtay inuusan waxba u haynin oo u caddeeyey dadkuna howhaadi iyo socodkiisa hore iyo iska dabayaaci ay u maleeyaan inuu wax u haayo marka saaka shirka ay shirayaan ay kusoo dhoweeyaan waxaa kamid ahay soddon iyo siddan sanaan sugaynay saakasay u taal saakasay u taal marka iyagu siday u arkeen ma ahane sida isagoo u sheegayo inuusan xabad u haynin ayay saaka arrintu u taallaa waxa uu u haayo oo barnaamijah ummaddaas ku nool deegaanka shabeellaha dhexe gaar ahaan aadan yabaal degmadeeda waxa uu haya xasan sheekh ma jiraan si muuqatoon ugu sheega haddii ay garan karaan iyo haddii aysan garan karin isbaarooyin baa gobolka yaala shabeellaha dhexe dhowr bilood ka horna xasan sheekh waxa uu sheegay dadka inuu isbaarooyinka la dirirayo haddeerna wuxuu leeyahay isbaarooyinka idinku la dirira anigu waxba kama qaban karee taa micnaheedu muxuu ka dhigan yahay sideeda isbaaro dhanba waxaa laga keenay iyagaa laga keenay isbaaro kuwa dowladda sheegahaya oo ilay kumadaraada tuugada iyaga waaye isbaar oo dhan dhammaantoodna shacab ma dhigta waxaa dhigta ciidamadiisaa dhigta isbaar ciidamadiisay la socotaa tuuganima ciidamadiisay la socotaa isdil ciidamadiisay la socdaan intaasoo dhanna haddii ay naga naqdaan waaba naqdo hayanoo marka tabartooda u dayrisay haddii ay naga naqdaanna gobolka wuxuu kusoo noqahaa barwaaqayo bashbashti uu ku noolay xilligii kitaabka ilahi lagu xukumay kusoo noqon doonaa insha allahu tacaala isbaarooyinka asigu dadkay u yaalaan maku jira waa ku jiraa ninkugu isbaarada weyn lawa maxaa maxaa kaloo ka shaqeeyaanba isagu waxaaba waa tii ugu weyneedoo dalka dhammaantiis lagu gadahay hadda waa maqlaysa inuu maalin horeeta u lahay badda haddii aan gada lahayna dad baa qaylahay waa wa waa qiil oo u samaysahayo inuu khayraadka dalka oo boobo qiil oo u samaysahayo waay marka waxaan ahayn isbaaro waa kale isbaaro wen yihiin isagu wuxuu diidan yahay kuwa tubaha dhigaayo laakiin waxaa ka weyn midda tubaha la dhigaayo midda dalka guud ahaan u taalla ee amba dibadda ka qoolan amba dalka gudihiisa ka qoolan oo khayraadka lagu boobayo ayaa ka weyn wax walba isbaaro isbaarataas ugu weyn waxaa jira kuwa tubaha yaalana waxaa jira dee kuwa ay ugu magac dareen wasaaradda maaliyadda oo isbaarooyin caadi ah u yaala dowladda ruuxeeda dowladda ruuxeed waxa dhanbo ay qaadato intaas waa inkastoo aysan ijaab dowlan ay ku dhacin tuuga ay kala boobayso haddana waxaa waa iyagu uma ogola dad kale ee waxay u ogol yihiin waxay diidan yihiin kuwa ciidamada ay fardi fardiga u dhigahayn maana iyagu tuugadooda waaweyn waa ogol yihiin inay dhigtaan mar haddii xaqiiqadu caddaatay reer shabeellaha dhexe haddaad tihiin oo ninkii madaxweynaha inta dadkiisu hor joogsaday uu fagaaro duhurka ku leeyahay anigu waxaan idiin qaban karaa lama arko waxba idiinma hayo isku tashada jeebkiina ku tashada xoolihiina ku tashada uu leeyahay shalan lalahaa dadka waxbaa laydin qabanaya dee shareecadii islaamka ee lagu dhaqmayana deegaanadii laga burburiyey oo dimuqraadiyad iyo balaayo iyo heese la keena maxaa la gudboon dadka reer shabeellaha dhexe adoo fursadan ka faaidaysanaya maxay taa fariintaad u dirayso kooda gudaha jooga iyo kan dibadda jooga maxay taa fariintaad u diray alxamdulilah waa su-aal wanaagsan fariintaanu dira guudahaan reer shabeellaha dhexe waxaa waaye ama dal ha jiraano ama dibad ha joogaano ama dalka ku sugnaadaana fariinta aanu diraayo waxaa waaye in ay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi caleyh isalaatu wasalaam ay qabsadaan una hiiliyaan mujaahidiinta ay garab galaan maanta way arkaan ilaahay kuma daraaday dhibaatada ay wadaan dowladda murtadada ah oo xasan sheekh uu odaga ka yahay xasan sheekhna imaashada oo u yimiday aadaybaal degmada aadaybaal waa tii ugu horreysay waana tii ugu dambaysay sababto waxaa waxuu arkay ciidamadiisi mar haddii ay ka kala farxayaan goobihii dagaalka wuxuu u yimiday inuu nimankaas ciidamada dejiyo haddana weji uu ku dejiyo ciidamada uu ku hortago waa awoodi waayey sheekh cali biyow xasan sheekh maxamuud markuu aadanya baan ku khudbaynaya sidoo isaga warka udhig wuxuu yiri dee shabaab halayska ciirsho iyo halayska dhaho waa fuliyiin way cararayaan waxaan la soconaa gobolka shabellaha dhexe inuu noqdo qabuuraha ciidamadii ugu soo diray oo shan goobooda lagu xasuuqa laba mar oo daarunicmo ah rundurgood meesha la yidhaahdo hilowlagaab halka la yihahdo ceelbacad marka warkaasi isu qabanaya mase ereyga fuliyinnimo ayuu macnahan u naqan macnahan aynu yaqaanaa warka xasan sheekh waxa waaye waa munaafiq sidiisa dhanba munaafiqiintii wixii lagu ogey waayo oo waxay dhihi jireen saxaabadu waa fulayiin haddii cadow arkaan iskama celi karaan waa caloola waa weyn yihiin waxaas waa been badan yihiin waxyaabahaasay daldali jireen marka waxaa waaye waa un shaqadii uun munaafiqnimadii u ku dhawaaqa ma ogiye meel walbay salgaxan yihiin waa ka waraya shala daraada u dambeysay ruunirig hadduu yiraa waa fulayiin dadku u sheega ahan ka akhrisayn hadday wax og yihiin hadday lamid yihiin hadee garabkooda allah galan leeya marka ciidankiisii lagu laayey daarunicma iyo kuwii ka dambeeya doraad lagu laayey meesha la yidhaahdo ruunrigood kama tacsiiyey asiga oo jooga halkii ay ku sugnaayeen oo shabeellaha dhexe ah maxay taha sababta waxaa sababtu tahay inuusan wax u danqa aysan jirin inuusan waxba ku falayin waa nima calusul shaqaysta oo meesha la yimiday inay baaba'aan iyo inaysan baabin kalama jecla maanta haddii la dhammeeyo beri haddana wax kale inuu soo jaajaafuu rabiyaa marka waa nin danihiisanaan aqaanin danada danaha dadka uu u shaqay haana aan aqaanin waa markaa nin ilaahay soo taagayo waxaa la dhihi karaa xoolo waa ka liita ninkaas haddaan aan macneeyo bal hum adalu sabiilan uu ku jira waa nin dhintay nin dhintana wuxuu ku yahay waxaa wax maqla inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun waxa waxa maqla oo simaac qabuula wax ku fahma waa ummadda imaamku ku jiro walmowta kuwa laydhina waa gaalada marka mowtka ku jiraa yabcahumullah marka ilahay baa soo saaraya warkiisa maa ku tuura siga wax dhinta waa reedraac ma leh ugu dambeyntii dadka iyagoo muddo dheer shareecada islaamka lagu xukumayo la barayo diinka ilaahay maxkamadda islaamiya ay u taagan tahay calanka tawxiidka harsanaya lalahaa dee mar haddii nimankaanu idinka tegi lahayn shareecada idinku xukumaya khayr baad helaysaa ee haddana la yiri markii loo yimida la yiri wax aan idin hayna lama arkay isku tashada maxay tahay fariinta u dambeysood u dirayso maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqa horta ummadaas iyada ah laba laba nuucba waayihiin nuuca ugu horeeya meeshii boqol ruux joogto iyo tobankaar keenuu yiri waa tansaan baan waxyeelu hayaa tobanka toban kaar maxay yihiin tobankaaroo badar dhidhina uu ku dhiibayo cunadii horta waa idinku idinku maqana u dhahay waxaasay naqdeen intaasuu ka dhigay dadkiioo haddii loo dhiga boqolka haddii saddex loo dhigo uusan dhig wax ka dhiibin uu yiri wax lagu kala tago horta cuno ciddi kasoo doontana waa cuno ay diinkooda ku iibsadeen diinka ilaahay ka taga aan cuno idiin keenay ciddii aqbashay ayaday u taallaa balse waxaan leeyahay kullu ummatin mucaafaa ila almujaahiruun ummad dhammaanteed ilaahay waa cafiyaa haddaysan bannaanka la imaan weli waxaan leeyahay ummaddaas diinkoodii gatay oo la marin habaabiyey oo gaalkaas aan ballan na lahayn laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima ballan male cahdi male ee wada dhalasho ilaalin mayo ruuxaas asigaa ciddii inta warkiisa run ka dhigatay wax mooday yaan waxaan leeyahay tawbaa furan waxaa dashale meesha ka muuqdaan arkayey midda habara iska dabagadoomaysa odayaasha kasoo horjeedoon wadan naqaano oon hadda aan magacooraan haddaan maha ku sheegay laakiin akhirka dambe ay ogaa doonaan waxa u sabcayey ka shala u shirbayey ee saban sabley anoon qaban iyo warkiisa u kamid ahayeen waxaan kaa rabaa intaas waa tawbaan ugu baaqa towbada ilaahay waa maftuux ha towba keenaano ha soo waramaano odayaal bay leeyihiin hor arrintaas waa gefnay ilaahayse waxaan towbadiisa waa maftuuxe in nagala towba aqbalaan rabnaa ayagoo cudurdaar wata ha yimaadiino haddii intaas la waayana iyadoo waxay ogaa doonaan aysan cudurdaar uusan jirin oon laga xal qaadeen inay arrinta ku tegi doonto intaas baan ku baaqa insha allah kuwaas waxay ahaayeen nabadoon cali biyow gaafow iyo nabadoon mukhtaar dhubow oo ka mid a odayaasha gobolka shabeellaha dhexe waxay u warmayeen idaacadda islaamiga alfurqaan